dahawo axmed cabdi waxaan ka codsanaynaa dadweynaha dal iyo dibad wixii degan muslimiinta oo idil waxaan ka codsanaynaa dugsigan dad masaakiimaa aa dhigtaa dad agoomaa dhigtaa dad rajooyinaa dhigtaa dad tabar yara oo idilaa iskugu imaade dugsigan aan rabnaa inay noola dhiso muslimiinta dal iyo dibad wixii degan inay noo dhisaan aan ka codsanaynaa ninka islaana ummadda nebi maxamed wax ku darsan karo inay noogu darsadaan aan muslimiinta ka codsanaynaa waxaan codsanayaa maanta annagoo waalidiin oo badan halkan la keenay caruur waxaa jiraan agoommo iyo rajooyin iyo dad dan yar dugsi ay dhigan jireen dugsigii saddex sanaa noola qabtee saddexdii sano way noo dhammaatay hal bil ubaa nooga laaban waxaa nala yira saddexdii sano way nii dhammaatay dugsigan ka guura meeshan egan way nii dhammaatay wakhtigeennii maadaama egan wakhtigeeni uu noo dhammaaday caruurtiina caruur yar ayna ahayn ilmo waxaa dhiganaya laba boqol caruur dhan dugsiga ilma ay shahaado hadda ka qaateen iyo kuwa ka qaadan doonaan way iyo wax yar yar oo hadda hor ujeed ah marka maadaama egan dugsiga meesha ka guura nala dhahay waxaan doonaynaa dadweynaha muslimiinta mucsiniinta oo diinta jecel inayna soo saacideeyaan ooy dhul noo gadaan ooy dugsiga meel fiican noogu dhisaan ooy caruurtii mustaqbalkooda sida noogu sii socdo maadaama ay caruuro agooma leeyihiin ay jiraan marka waxaan codsanaynaa dadka inayna soo saacideeyaan oo maxay ahayd dhulna ay noo gadaan caruurtii sidaas aan meesha ugu wareejisano caruuradan ceelna uma qodno dadna uma maqno muslimiinta ubay sugayaan un maadaama hadda ay dugsiga uu kala kaco caruurtan guriga ubay kusoo wada aruursanay mustaqbalkoodan uu halaabe caruurada ashaahada qaadan lahaayena niyadooda way jabaysaa marka annaga inkastoo waalidiinnaho dad dan yaran iskane marka dad agoomay iska jiraan dad waxaaba jiraan nolol maalmoodkii saxdaheed aanan haysan nisadee wax karsan islabaad aanan karsan karin marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta inay caruuradan gacanta ku qabtaan ninkii har iyo haween aa qarwax geysan doono oo dadkooda dhinta iyo dadkooda dambe aa qarsaweenkooda dambe hatax u baxsan doono marka muslimiinta waxaan doonaynaa caruuradan inay guriga noogu soo noqonin oy meel noogu qabtaan oy meel noogu gadaan waxaan ka caawinaynaa meel oo dugsi noogu yaallay oo dugsiga nala dhahay ha laga guuro oo ilmo ciyaal badan ay dhiganayaan agoomo ka mid ay yihiin dad waxba haysan ay ka mid yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha in nala soo caawiyo oo dugsi ama boos ama meel aan ku dhisan noola gado waxaan codsanaynaa calaykum waraxmatullaahi barakaatu walaal muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel walbay joogaan dal iyo dibid inayna soo caawiyaan dugsiga maxaan dhihi jira saddex sanaana loo qabtay saddexdii sano way dhammaatay marka dhulna in naloo gado naloona dhiso ayaan muslimiinta ka codsanaynaa dal iyo dibid meel kastay joogaan inayna soo caawiyaan aan ka codsanaynaa بسم الله وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد salaan kadib markeeskan waxaa lahaa magaciisa markees alimaam اlwaadici ama muasasaةu imaam اlwaadici wuxuu ku yaalaa wadanka kenya gaar ahaana wuxuu ku yaalaa magaalada gaarisa ee buula missouri ee ku naso waxaan ahay maamulkii markeeskan muasasaةu imaam اlwaadici ayaan ahay maamulkeedii markaskan wuxuu ka koobmaa dhowr qeyboodu ka koobmaa qeyb wuxuu soo saaraa caruurta shahaadiga qeyb wuxuu soo saaraa qeyb macaahid ahaan oo daraasada islaamiga ah qeybna wuxuu soo saaraa tasxiixa qur-aanka kariimka ah qeybna wuxuu soo saaraa caruurta yaryar farbarkoodii wuu soo saaraa marka waxaa kaloo ku jirta ayagana qeybo kaloo dumar ah oo ayagana ka barto markaska naftiisa markaskan wuxuu u badan yahay caruur masaakiinah danyar ah iyo wuxuu u badan yahay qeybo agoomo ah iyo rajooyin iskugu jira dad aan xitaa noloshooda maalinkii qutulyoonkooda aan helayn xitaa way iskaga jiraan marka markaskan wuxuu deganaa boos booskuu deganaa saddex sanaa noola qabtay saddexdii sano markay dhammaatay dadkii booskii iyo dhulkii deganaa oo na siiyey waxayna dhaheen waxaan idin siinaynaa laba bilood si degdega waa inay uga gurtaan caruurta waxay noqoto marka nin walba in lasfirfiiriyo ama maamulkii iyo ama macalimiintii iyo waalidiintiiba in lasfirfiiriyo maxaa yeelay waalidkiina tabar ma hayo macalinkiina tabar ma hayo asagaaba dar ilaahay iskaga socda oo waxba aan ka qaadanayni meeshii haddii ilmihiidna booskii laga kacsado waxay noqotay in un bulshadii loo dhex kaco wax la aruuriyo marka dadka caalamka ku nool dal iyo dibaddaba ku nool oo dadka muslimiinta ama muxsiniinta ah ee ilaahay wax u dhiibay oo waxaan ti haysto waxaan doonaynaa inuu boos na lagala qayb qaato oo noola gado ama noola hagaajiyo sidii ay waalidiintaba ku cawdeen markayska intaasuu codsanayaa